maamulka gobolka hiiraan iyo wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa maanta si wada jira waxay u dhagax dhigeen dibudhis lagu samaynayo xarumaha maamulka gobolka hiiraan iyo maamulka degmada beledweyne iyo sidoo kale maxkamadii madaniga hoolal shirareed oo ay yeelanayaan odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale suuqyo laga hirgelinayo xaafadaha xaawataaki iyo howlwadaag cali xaaji oo ah sarkaal ka tirsan wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay inay rajaynayaan in dib ay u soo laabaan bilicdii luntay ee ay leheday xaruntii maamulka gobolka iyo maamulka degmada mashruucan halkan aan muddo ka muxuu ahay ka wadnay oo runtii nagu qaatay muddo sanad ku dhowaad ah waxaan halkaan nimid waxay ahayd sanadkan muxuu ah bilowgiisa janawari aan halkaan kula kulannay maamulka gobolka iyo xubno ka socda bulshada si aan muxuu ahaaye u qiimayno baahida meesha taallo kadibna aan muxuu ahaaye u aragno mashaariicda laga fulin karo gobolka marka muddo xoogaa dheeray nagu qaadatay alxamdulilaahi hadda waxaan gaarnay heer aan soo gebagabaynay hawshii oo aan mashaariicdii halkan aan ka fulin lahayn muxuu aha aan isla garanay marka waxaa runtii noogu muhiimsan in gobolkii muxuu ahay hiiraan xaruntiisii maanta dhagaxii ugu horreeyey aan dhigayno oo iyo degmada gobolka xaruntii gobolka iyo kii degmada aan dhigayno dhagaxii ugu horreeyey oo ah dib u dayactir ah marka waxaan rajaynaynaa dhismaha meeshaan ka muuqdo waxaa waaye dhismo taariikhi waaye oo wakhtigii muxuu ahay xorriyadda ka hore muxuu ahay la dhisay marka waxaan rabnaa in sidiisii uu ahay taariikhda aheyd lagu soo celiyo sidoo kale waxaan ka furi doonnaa isla maanta laba suuq oo ku taalla magaalada geesaheeda ayagana runtii waxay noqonayiin qayb ka qaadato dhaqaalaha muxuu ahay gobolka iyo maamulkana muxuu ahay ku xoojiso si oo loo helo ila dhaqaale loo helo maaragtay gudoomiyaha gobolka hiiraan cabdifitaax xasan afrax oo dhagaxdhigan la sameeyey wasaaradda maaliyadda soomaaliya ayaa sheegay in arrimahani ay ka qayb qaadanayaan isku soo dhowaansho iyo shaqooyin wanaagsan oo dhex mara shacabka iyo weliba maamulka wasaaradda maaliyadda ee maaragtay dowladda federaalk soomaaliya barnaamijkan ay maaragtay ugu tala gashay in lagu soo celiyey kalsoonida u dhexaysa dowladda iyo maaragtay dadweynaha shacabka shaqo lagu abuuro dowladda uu qarash ka soo galo ma aha maanta waxaan samaynaynaa halkaan mashruuc oo keliya aan dhagax dhigayno saake waxaan dhagax dhigaynaa ilaahay mahadiis afar mashruuc oo waaweyn oo halkaan laga fulinayo mashruuc waa midkan gobolka lagu soo celinayo sidiisii daartan taariikhi ah ilaa afartameeyadii qarnigii tegey la dhisay maarata aadka quruxda badneed sideedii in lagu soo celinayo mashruuca labaad waxa waaya degmada oo maaratay ii sheegaydana sideedii loo soo celinayo waxaa ku dhex jiro wax badan oo ka mid yihiin hool aad u weyn badan oo shirarka ah oo halkan laga dhisaayo iyo hoolkii odayaasha loo dhisaayo sidoo kaleeta maxkamadda madaniga ah oo ayadana loo dhisaayo meeshii ay ku shaqayn laheeday waxaa kaleeto ka mid ah oon tegi doona insha allahu tacaala hadeerna sidaano kaleeto aan maaragtay u daahfuri doonaa laba suuq oo waaweyn oo midna laga dhisayo xaafadda howlwadaag midna laga dhisayo xaafadda xaawataako runtii waa wax waaweyn mashaariic waaweyn waaye rabno inay bulshadu ay ilaashato dareemaan maanta kadib bulshada reer hiiraan gaar ahaan beledweyne inay wax u yimaadeen dowladnimadii ay hirgashay na doonayno inay maaragtay waxaasi ay difaacaan ka difaacaan inay musiibo dabiiciya iyo mid bini aadan sameeyaba inay baabi'iyaan si kastaba xarumihii maamulka degmada iyo kuwii gobolka ee ku yeelay magaalada beledweyn ayaa waxa ay ku burbureen dagaaladii soo maray gobolka waxaana muddooyinkii lasoo dhaafay maamuladani ay ku shaqaynayeen xarumo kale oo ay lahaayeen hay-ado kale oo dowladeed cabdirasaaq alcadaala rediyo goobjoog beledweyn